hay-adda tayadhowrka qaranka ayaa maanta haddaa furtay tartanka abaalmarinta tayadaha qaranka oo ay ku tartami doonaan shirkadaha kala duwan ee dalka ka howlgala iyadoona la hubin doono tayadooda ganacsi kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka socday iyo qaar ka mid ah shirkadaha dalka iyo qaar ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan haddaba guddoomiyaha abaalmarinta qaranka ahna agaasimaha macadka tayada qaranka axmed xasan baraag ayaa faahfaahin ka bixiyey shaacinta abaalmarinta qaranka inaan inaan hay-adaheena kala duwan ee ha ahaada baraavidka iyo bablica ay aadaan ama ka qayb galaan ururkaas ama tartankaas marka waxaa jiri doonaa tartanka sida isreereeb waddan walba isaga ayaa gudihiisa iska soo reereebaya kadibna waxa uu u gudbayaa intii soo baxda east africa sanadkan waxaa lagu qaban doonaa insha allah nairobi wuxuu ka koobnay wuxuu ka kooban yahay shan katog shan qaybood uu ka kooban yahay qayb kastana waxay leedahay large ama company weyn iyo medium iyo small marka qayb walbana waa laga soo baxayaa u yeelayaa in ganacsatadu ay tartan dhexdooda ah yeeshaan oo tayada ay ka shaqeeyaan qof kastana markuu tayada ka shaqeeya adduunka meel kasta u tartami karaa hadday bareef tahay iyo hadday public tahay intaba marka ganacsatada waxaan rabnaa inay dad isku calool furan naqdaan annagana nagu kalsoonaadaan hay-adana ku kalsoonaadaan